أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya kusoo dhowaada faareebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin qaybin u sameeyey boqolaal qoysas muslimiin ah oo ka soo barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku soo rogmaday deegaanadooda muslimiinta gurmadka la gaarsiiyey oo ka warbixiya dareenkooda iyo waxqabadka loo sameeyey faafreebka wararka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya oo hanjabaad u jeediyey xasan sheekh maxamuud mujaahidiinta oo saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday fariisin ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin shabeellada hoose itoobiya oo ciidamo iyo gaadiid gaashaaman ku daadguraysay xuduudda ay la wadaagto eelataraya kanaalka kataa'ib ikhbaariyah ayaa muuqaal kooban ka soo saaray howlaha guddiga gurmadka iyo biyo-xireennadii difaaca u ahaa degmada jilib sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame oo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay qaabilay barakacyaashii ugu badnaa ee ka soo cararaya daadadka iyo fatahaadaha saameeya tuulooyinka ku dhirirsan jiinka webiga jubba haddaba intee ayuu laegyahay duruufaha iyo dhibaatooyinka ka muuqda dadkaasi idaacadda andalus oo booqatay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xaaladihii ugu dambeeyey dalka filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo habsami u socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta al aqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen caawa waxaan kusoo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijka waxaanu ku daafuri doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman waa mahadsantahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno xubinta hadalhaynta warbaahinta ugu horeyn waxaan caawa soo qabanayaa websayteka soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ee wax ka qora jihaadka ka socda bariga afrika islamarkaana sidoo kale lagu soo qoro maqaalaad iyo warbixino kala duwan warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamanka xukuumadda muqdisho oo hanjabaad u jeediyey xasan sheekh warbixintood sii socota ayaa lagu yidhi inkastoo weli uusan furmin kalfadhiga baarlamanka loo madlan yahay ayay hanjabaadyo isdhaafsanayaan villa soomaaliya ee xildhibaanada baarlamanka xasan gurgurti ayaa maalmo ka hor xildhibaanada mucaaradka ugu hanjabay inuu tallaab ka qaadi doono haddii aysan ansixin ajendayaasha uu wato oo ah in mudokororsi la sameeyo islamarkaana wax laga bedelo hanaanka hadda ku shaqayso xukuumadda muqdisho ee dabadhilif ku ah dowladaha gaalada ee xildhibaan lagu magacaabo dayax oo ka mid a xildhibaanada ee baarlamanka ayaa qoraal uu soo dhigay facebookiisa ku yidhi libaax nin ganay iyo nin galadayba kala og isagoo ula jeeday in fadhiga baarlamanka ee soo socda aan lagu meelmarin doonin qorshayaasha xasan sheekh ee kulanjiis oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ee mucaaradsan nidaamka xasan sheekh ayaa isagana mucaaraday isbeddel kala doonayo in lagu sameeyo hanaanka ay ku dhisan tahay xukuumadda muqdisho warar kale oo soo baxaya walaalka waxa ay sheegayen ayaa lagu yiri inay jiraan mooshino kala duwan oo ay diyaarinayaan xildhibaanada golaha dawaaqiida warbixino lagu faafiyey baraha bulshada lagana soo xigtay siyaasiyiin ku dhow dhow xildhibaanada baarlamanka ayaa sheegay in mooshin ay ku saxiixan yihiin lixdan iyo laba xildhibaan laga gudbiyey xamse cabdibare oo ah ra-isul wasaaraha xukuumadda xasan sheekh mooshinkana ayaa ah kalsooni kala noqosho sidoo kale dhowr xildhibaan ayaa iyana diyaarinaya mooshinka dhan ah aadan madoobe khilaafkan cusub ayaa yimid kadib markii madaxda maamul goboleedyada iyo xasan gurguurta ay bilo ka hor ku heshiiyeen in muddo kororsi la sameeyo islamarkaana meesha laga saaro jagada ra-isul wasaaraha taasi beddelkeedana xukuumadda muqdisho ay yeelato madaxweyne awood leh iyo madaxweyne ku-xigeen daciif ah walaalka warbixinada kale ee maanta soomaaliya meem lagu daabaca waxaa ka mid ah itoobiya oo gaadiid gaashaaman ku daadgureynaysa xuduudda eritereya iyo sidoo kale ingiriiska oo xasan gurgurta u ballanqaaday inuu siinayo boqol milyan oo geni markan waxaan soo qabanaya wakaaladda wararka ee shahaada ee ka faaloota arrimaha bariga qaaradda afrika si gaar ah axdaafta soomaaliya waxayna ku qortaa luuqadda carabiga waxaa bogogeeda ugu horeeya ee facebook telegram barta loo yaqaan x whatsapp iyo sidoo kale rocket jad iyo websaytka shahaada news dot com saaran warbixinno iyo maqaalaad kala duwan waxaa ugu horeeya ee wakaaladda saaran howlgal mujaahidiintu ay ka furiyeen deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose sidoo kale shahaada ayaa daabacday warbixin wada tasawiro oo muujinayay guddiga fatahaadaha xarakada shabaab almujaahidiin oo tuulooyin ku fatahay webiga ka soo daadgureynaya dadka shacabka ah sidoo kale shahaada ayaa daabacday warbixin ku saabsan kooxda riddada oo safiir u dirsatay dalka eritereya kadib cadaadiisyo badan oo xukuumadda muqdisho lagu saaray in eritereya u magacaawdo safiir si loogu sii tababaro maleeshiyaadkooda markan waxaan soo qabanaya websaytka caalamada warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah muuqaalka dadaalada mujaahidiinta iyo kahortagga fatahaadaha jilib sidoo kale waxaa lagu daabacay dowladda fiinlan oo xirtay xuduudaheeda ruushka waxaa sidoo kale websaytka calaamada maanta lagu daabacay mas-uul kenyaan ah oo ku dhintay shil ka dhacay magaalada gaarisa markan waxaan soo qabanaya websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada lagu daabaca waxaa ka mid ah in ka badan boqol askari oo la sheegay in ay mucaaradka puntland ku bireen waxaa sidoo kale lagu daabacay kulan maaraynta fatahaadaha iyo daadadka la xiriira oo kuunyabarow lagu qabtay kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada markan waxaan soo qabanaya barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahy aalada telegaraamka warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta oo dagaal ku qaaday xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka namber lixdan sidoo kale waxaa la soo geliyey daqiiqada ka hor daawo biyoxireen loogu hortegayo fatahada degmada jilib wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaa sidoo kale barta lasoo dhigay warar warbixino iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda islaamiga al'andalus inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsantaha walaalka ee waxaa maanta aad loo hadalhayaa sawiro saacadihii lasoo dhaafa ay faafisay warbaahinta islaamiga ah kuwaas oo muujinayay dadaalo uu sameynayo guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadka shacabka ah ka soo daadgureynaya deegaanada oo ay fatahaduhu saameeyeen ee dhaca jiinka webiga juba ee faysalow sawiradan ayaa lagu arki karaa boqolaal qoysoo lagu soo daadgureynayo doomo iyaga iyo agabkooda weliba waxaa xitaa qayb ka ahaa xoolahooda sawirada ayaa dhanka kale muujinayay xajmiga fatahaadda uu sameeyey webiga juba ee ugu dambeyn ee sawiradan waxaa si aad ah ay ugu faafeen baraha bulshada ay ku xiriirto waxayna imaanayaan iyadoo sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka dhawaajiyey in si aad ah loogu gurmanayo bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay gurmad u sameeyeen dadka ka soo barakacay deegaanada cadowga uu duulaanku ku joogo oo ka mid ah dalka soomaaliya xubintii adaleynta warbaahinta caawa waa naga intaa aad buu mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa
جوادا خائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin u sameeyey boqolaal qoysas muslimiin ah oo ka soo barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku soo rogmaday deegaanadooda saaran jiinka webiga waxaa raashin qaybinta loo sameeyey ilaa toban tuulo dadkii degganaa oo iminka ku sugan gudaha degmada jilib waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay raashin qaybintaasi uu guddiga u sameeyey iish sooma u imaan maxaanana siiyey labo sadaala saliid kiish sokor iyo kiish bariis e waxaa ku soo kacay oormala biyaan isoo barki'iyey maxaa liigu keenay doono ad alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhul enjoga la ishe waa lii keenay maasha allah haddana maanta wilaayada waxa i siisay dawlad biyaan ugu soo galay markii noogu soo galay bariir korkeeda raashinka karsanayne mujaahidiina noo imaatay maasha allah haddana waa dhul enjoga doonaana nol soo qaaday dhul enjogaa taaganahay hadda aadan cusmaan deegaankay oormala jilib oo tagay doonaada nagu soo qaaday al-shabaabta kor allahagoodhego ilaahay odowg halagu jabiyo ad maxaanana siiyey saliid kiish bariis kiish oo sokor yanana sii alxamdulilah maashana ilaaha ka mahadiyeyna ku shukriyeynaa wadaadada kor allaha qaado doonaada noo keena biyaha unaha ku dhex jirna oo waxa unaynan u lahayn oo ofkii kuliina waa daaday oo meel adag raashinka karsadaasana u lahayn alxamdulilah doonaana noo jeena al-shabaab doonaa noo keentay wadaadada waanana keena meel engegaanana kaala jiri waa taagnahay muumuna cabdi way muslimiinta inina sheenti haaf bariid haaf oo sokor law sadaala saliid eh iyo qaadoyn alxamdu oo shukro muslimiinta inantina sheenti ilaahay anka mahadiyaan ilaahay anta sheeni alxamdu oo shukro inta degangnaa jilib degmada jilima degana alxamdu oo shukro maya alxamdu oo shukro ilaahay hanu gudbi muslimiinta hanu gudbiidi galad alhajabiyo
maasha allah magaceyga haw cabdiwaab iimaan camdi haldhaa maasha allah kuley doonaana nooga keen wax dhibaatana gaarta ma jirto dhul engagaa naga keenay maasha allah baan leenahay mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaalada allaha jebiyo fatahaadaanana saamiyey maasha allah wax ka dhinta ma jiro maanta waxaanana sii labo sadaali saliid kiish bariis kiish sokor maasha allah baan leenahay muslimiinta madahooda kor allaha ka dhigo
magacey haawshaq nuur umur xaajiyaldhaa waa kusoo qaanay adeegankayna aaminay waaye mootar nagu soo qaaday jir waa nana keenay alxamdulilah ilaahu mahad celinaynaa maanta bilaawata waxaad nana siiyey kiish bariis dahal saliid kiish sokor aa nana siiyey maasha allah ilaahu mahadanaynaa muslimiinta umahadanaynaadeegankayna biyaan soo qaaday gutuuliya waa kusoo baxana buurtaa soo korna buurta biyaha waa noo imaada haddana waa kusoo adhan mootar nanu soo qaada jir waa nana keenay maasha allah alxamdulilah ilaaha mahad eh waa mootaa nololkan jiri waa nana keeni muslimiinta dhexdooda ku jirnaa ilaaha na soo aruuri bariiskayn iyo sokortayn iyo saliidayn waa qaaden alxamdulilah deegankay galaaliyo degmaday jirib maasha allah walaayada khayr allaha siiyo si nuu gorbeeyeen biyahana dhalay fasaad e walaayada mootaha noo qaadi doonaha noo qaadi degmadana sheenti haddana raashins yooye maasha allah garabsha allaha gala howlii ka dhammaaday
xaaruun shacaab sakariya deegaankay liimola insha allah alxamdulilah aada fiicanta biyahan noga soo buriye buurta qaar kuulan qaar qalan magaalada jili waa ku jiraan insha allah wilaayada raashin noo qayban haysaa insha allah ilaahay qorka dhiga bariis sonkor saliid labo saddexle saliid haa waa haysanaa alxamdulilah haa haa guryaalaa ku duman
anoo nabadoon calamiyow walaayaga islaamiga jubbooyinka gaar ahaan gurmata samata bixinta oo ilaahay maaragtay mahadiisii ummadii maanta oo rafaadkii la wawobi biyaha maanta oo maanta bannaanka soo baxay biyo annaga weligayna arkin ma aha aniga kula hadlaya waxaan jiraa lixdan saddex sano ilaahay awooddiisa kulley wax annaga ka dhigi karna ma jiro ilaah baa keenay laakiin maanta ilaahay mahadiisi walaayadaa gurmatay dooman baa la gurmaday waxaa la geeyey meel la dhahay wowi yariiska ilaa waxaa la geeyey kalaanje samata bixin weyn ayaa la suubiyey ilaahayna maxadda iska leh hadda walaayada joogilen meesha maanta ummaddan waa ku baaba'aleed haddana maanta markii la keenay waxaad doonta waxaa ku soo xirinaysay buurta shiinaha oo jilib ayaa ku soo xirinaysay magaaladaa la soo dejiyey lasoo dejiyeen hadda raashin baa lagu sii hayaa deegaan badan laga soo qaxi waxaa waaye meesha ugu horaysa waxaa waye meel la dhahayo nasigharaw kuulow buulo farxaan mansuur kumbareera yaaq beledulkariim afsbooley cabdalka kane sandariya abeloduraxma kamadaanda lebanga aaminey oormale shiid moobleen ayay ka soo qaxeen haddaa ahaan laheen wilaayada ama walaalaha ama guddiga gurmudka haddaa ahaan laheen waxaan caruur meesha joogaan iyo wixii ka sii maqan ayay dhammaada lahaayeen doon baa lagu soo badbaadiyey ilaahaa soo badbaadiyey badbaadi kadibna waxaa la keenay jilib haddii la keenayna laguma aamusin guryaalaa la siiyey guryaashii markii la siiyey kadib haddana raashinaa la siinhayaa sidii ayaga jikidooda ay wax ugu karsadaan intan intu joogto mee in ka sii badan waa maqan tahay markaa tuulooyinka lagu soo qahay markaa soo bilaabona wax la koobi kara ilaahay aas abuuri ma aha faay ibraahim cali faay ibraahim cali iisho cali isaakh iisho cali isaakh jaharo maxamed aadan jaharo maxamed aadan khadiijo maxamed suuri nuurto xasan waraabe
duniya xasan ibraahim haye deegaankaaga intee waay halkee kasoo barakacday mobleen halkan maxaa ka socda maanta raashin haaf sokor haaf bariid saddexli saliid walaalahey kaar allah siiyo raashinaa lii siiye raashinka wilaayada isiidi walaaldhahayna muslimka raashingana siyan maalintan farhada ka fadhiina bariis sokortayna saliidayna dadka walaalahayna muslimka kor allaha ninku weelo alxamdulilah keer allaha siiyo dadka muslimiinka walaalahayna een dheeda wal ninku obsidan kor allaha ku weelo halkii aan kokooyi shiidlii kokooyi shiidli way aan dooni isdiinkasheeni jiri waa liisheeni haddina raashina liisii saddexdi saliid kiis sokor kiis bariida liisii korsheba ka fadhi biyo isbarka'i hadda raashinka korsheba dhah fadhiino ilaahay kor allah ka dhigo guntiina siisi raashinka walaayidana siiti fatahadii ya sarafaadni biyogan sakarafaadni haddina inta doonina ninkasheeni alhamdulilah wahungus raashingananisi raashin bariid saliidis sokortis alhamdulilah qabne wal unuwaysingna male jiifananisi miningananisi alhamdulilah wilaayadina kor allaha ka dhiko gaaladii hoos magaceyga awey aadul cumra lii dhahaa waxaan ka soo barakacay tuulada faragurow biyaha maalin toddoba saac oo duhur la dukada ayna soo galeen maalin cad waxaana hadda la isiin haayaa oo wilaayada ay isii haysaa loor bariis loor sokor caag saliid ay isii haysaa walaayada waa uu mahdiyaa waa ugu shukriyaa alxamdu alshukru mahad ilaahay haween ayakana walaal waay walahay isiiyan anan biya isoo barakiciye walaayada islaamka guul allaha siiyo guul gaalada allah naga qabto magacey waa khadiija cabdikhamiis waxaan ka soo qahay fargurow waxaana la ii siiyey loor sokor loor bariis laba caago oo saliid ah magac boolo maxamed iido waa la ii dhahaa waxaan ka soo qaxnay tuulada shiidlada haween afar sac baa biina soo galay wixiin badar haysan waa naga daaday alaab wixiin haysan waa naga daadeen haddii intaa wilaayadaana keentay waxaan maanta gacanta ku haysanaa bariis iyo saliid waxaana u mahadnaqaynaa wilaayada kor allaha ka dhiga gaalada allah jebiyo after ibraahim muqtaaraldha waxaa ka soo qahanay aaminey haween afar saac haweennimo biin soo gale hadda waxaa arkaynaa bariis saliid sokor aan arkaynaa maasha allah alxamdulillah magaceyda iidee ismaan waladaa lii dhahaa deegaankeyna aaminey waaye maasha allah raashin fiican oo wanaagsan aanana siiye raashinka saliid sokor maasha allah si sharfaan ku qaadana waana maasha allah biyaana soo guuriye haddana mujaahidiinta waxaa ugu rajaynaynaa inaa ilaahay kor ka dhiga gaalada allaha naga jebiyo
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka aheyd aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan haddii aan ku bilowno majaasirtii ama xasuuqyadii ugu dambeeyey ee yahuuddu ay ka geystaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha yahuudda waxay duqeymo xoogan u geysteen cisbitaalada kale ah al indunuusi iyo cisbitaalka al cawda oo ku yaala bartamaha magaalada khaza sidoo kale diyaaradaha yahuudda waxay duqeeyeen maanta magaalada khan yunis iyo sidoo kale mukhayamka loo yaqaano ama xerada qaxootiga ee loo yaqaano al nusayraad xaalad adag oo aad u daran ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay gudaha cisbitaalka al indunuusi oo shalay ay go'doomiyeen ciidanka gaalada yahuudda waxaa lagu soo waramayaa dadka dhaawacyada qaba in ay halkaasi ku shahiidayaan maadaama aysan jirin wax daryeel caafimaad ah oo cisbitaalka ka jira kadib markii korontadii cisbitaalka ay go'day sababo ku aadan duqeymaha yahuudda ay halkaa ka geysteen mid ka mida wariyaasha ku goodoonsan cisbitaalka al indunuisi ayaa waxa uu sharaxayaa muuqaalada argagaxa badan ee ka jira gudaha cisbitaalka al indunuisi
xaaladda halkan ka jirta waa mid adag oo musiibo ah kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii caafimaad ee ka jiray halkan oo ah gudaha cisbitaalka al indunuusi waxaan hadda aragnaa ruux filistiini ah oo cisbitaalka jiifa waxaa naloo sheegay inuu dhintay kadib markii qalabkii uu ku neefsanayey uu shaqayn waayey sababa ku aadan korontadii cisbitaalka oo go'day run ahaan waxaa halkan ka jira inaan tebinno waa nagu adag tahay sidoo kale hadda waxaan dul taagannahay ruuxan dhaawaca ah ee cisbitaalka ku sugan waxaa naloo sheegay inuu u baahan yahay qalabka lagu neefsado sidoo kale waxaa hadda noo muuqda burburka saqafka sare ee cisbitaalka kadib markii yahuudda duqeeyeen goordhow waxaa geeriyooday ruuxii filistiiniga ee dhaawaca ahaa ee muuqaalkan aan uga sheekaynay kaasoo waayey qalabkii ogsijiinta ahaa wax qaraabadiisa ah oo la joogana ma jirto ruuxaasi dhintay wuxuu ka mid yahay tobannaan ruux oo dhaawac ahaa oo cisbitaalka ku dhimanaya si isdabajoog ah sababtuna waa go'doonka ay yuhuudda saareen cisbitaalka iyo inay go'an tahay korontadii cisbitaalka uu ku shaqaynayey iyo in la waayey qalabkii ogsijiinka ahaa ee dadka lagula tacaalayay kani waa muuqaalka dhabta ah ee ka jira gudaha cisbitaalka al indunuusi تيار كهربائي وأيضا بسبب نفاذ الأكسجين هذا هو المشهد في المستشفى الإندونيسي sidoo kale yahuudda sidaan sheegnay saacadihii lasoo dhaafay waxay duqeymo xoogan u geysteen cisbitaalka al cawda oo hadda noqday cisbitaalka keliya ee dadka markii dhaawacmaan la geeyo maadaama cisbitaalkii kale ee al indunuisi ay yahuuddu godoomiyeen isagana waxaa lagu soo waramayaa in adeegyadii caafimaad ay ka dhammaadeen korontadiina ay go'an tahay kadib markii duqeymo daran ay yahuudda la beegsadeen mid ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalkaasi ayaa sharaxaya sida ay halkaa wax uga jiraan
xasuuqyo iyo gumaad ayaa halkan ka jira in ka badan shan iyo toban ruux oo shuhada ah iyo dhaawaca boqol iyo konton ruux ayaa halkan yaalla sidaad aragtaan dadka shahiiday dhulka ayay daadsan yihiin waxa ayaan darro ah annagoo ah cisbitaalka keliya ee ku yaalla khaza oo bixinayay xilligan adeeg caafimaad in sidan ay yahuudda u duqeeyaan imkaaniyaadkii cisbitaalka uu isticmaalayey waa mid dhammaaday shuhadada iyo dhaawaca dhulka yaalla hadda waxaan awoodi weynay in aan siinno daryeelkii caafimaad ee ay u baahnaayeen sababa ku aadan adeeggii aan bixinaynay oo aad gabaabsi noogu ah
waa hagaag qaalo naxdin badan iyo dhacdooyin argagax leh ayaa laga soo warinayaa magaalada khaza halkaas oo saacad welibaba dad filistiiniyiin ah oo aad u fara badan ay ku shahiidayaan maanta warbaahinta waxaa qabsaday muuqaal argagax leh oo ku aadan hooyo filistiini ah oo wiilashii ay dhashay ay shahiideen waxaa la arkayaa hooyada oo u dhawaaqaysa ama u yeeraysa magacyada wiilasha shahiiday oo ku shahiida duqeyn ay ka geysteen yahuudda magaalada khan yuunis muuqaalkaasi oo maanta warbaahinta qabsaday محمود براء معتز تيسير آية
كما نشاهد هنا
تشوفوا من زميتين الله يرحمه زميتين الله يرحمه لا إله إلا الله محمود محمود يا محمود معتز براء آية تيسير
waa hagaag markaana aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee galay bishii labaad waaxda caafimaadka magaalada khaza ayaa waxay sheegeen in afar iyo toban kun boqol labaatan iyo sideed ruux oo filistiiniyiin ah inay shahiideen shan kun siddeed boqol iyo afartan waa caruur dadka shahiiday saddex kun sagaal boqol iyo labaatanna waa haween dhaawacu wuxuu ka badan yahay koob iyo soddon kun oo ruux oo filistiiniyiin ah iyadoona lix kun iyo siddeed boqol ilaa iyo haatan la la'yahay dadka dhaawacmay afar kun iyo shan boqol waa haween iyo caruur kuwaasi oo weli burburka dhismayaasha la duqeeyo ku hoos jira waa hagaag intaas haddaan uga gudubno xasuuqyadii saacadihii lasoo dhaafay yahuudda ay ka geyseen magaalada khaza bal markaan aan eegno halkee ayuu marayaa duulaanka duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen shayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jidda khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay magaaladaasi martigelisay dagaalo dhex maray ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday iyo kooxaha muqaawamada filistiin ismaaciilow xaafadaha xayu zaytuun iyo kuwo kale ayaa martigeliyey dagaalo dhex maray kooxaha muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda war muqaawamada ka soo baxay caawa waxaa lagu sheegay in weerar ay ku qaadeen guri ay dhufiis ka dhigteen ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku yaala xaafadda xayu zaytuun weerarkaas ayaana sheegeen in lagu dilay ilaa afar askari ismaaciilow sidoo kale dagaalo ka dhacay xaafadda xayu zaytuun ee magaalada khaza waxaa iyagana lagu burburiyey gaadiid ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciilow sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin duqaymo xooggan ayay maanta ku garaaceen saldhigyo ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale magaalooyinka ay yuhuudda xoogga ku haysato magaalada talaabiib ayaa ka mid ah ismaaciilow goobaha la duqeeyey sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen sawaariikhda muqaawamada oo ku hoobanaysa talaabiib dhanka kale ismaaciilow kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay faafiyeen muuqaal muujinaya weerar kamiin ah ay u dhigeen ciidan ka tirsan yuhuudda kuwaasoo ku socdaalayay mandiqada jaxrudiig muuqaalka ismaaciilow waxaa ka soo muuqanaya iyadoo qaraxyo lala eeganayo ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kalena lagu burburinayo goobo ay dhufayse ka dhigteen halka sidoo kale ismaaciilow muuqaalka ay ka soo muuqanayaan dagaalyahaano ka tirsan kooxaha muqaawamada oo iska horimaad toosa la gelaya ciidanka gumaystaha yuhuudda الله أكبر الله أكبر حرقتهم حرق حرق حرقتهم أقسم بالله dhanka kale walaalka ismaaciil mid ka mid ah afhayeennada kooxaha muqaawamada oo hadlayay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in ciidanka gumaystaha yuhuudda dhexdooda ay isdileen weerar duqeyna ah oo ay ciidanka yuhuudda geysteen ayuu ku sheegay in looga dilay hal askari oo ka mid ah ciidankooda balse sidoo kale ay ku dhinteen tiro kale oo ka mid ah ciidanka gumaystaha yuhuudda kadib markii yuhuuddu ay moodeen in askartooda gacanta lagu dhigay sidaa darteedna ay u duqeeyeen ismaaciil oo mid ka mid ah qawaaniinta militari ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu dhigayaa in la dilo askarta yuhuudda ah ee gacanta lagu dhigo si uusan maamulka gumaystaha yuhuudda culays uga soo gaarin heshiis maxaabis isdhaafsi ah oo lagu qasbo dhanka kale ismaaciilow ciidanka gumaystaha yuhuudda saacadba saacadda ka dambaysa waxa uu qiranayaa khasaaraha ciidankooda ka soo gaaraya furimaha dagaalka ay isku hor fadhiyaan iyaga iyo kooxaha muqaawamada filistiin ismaaciilow saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu qirtay in laba askari laga dilay shan kalena laga dhaawacay taasi ayaa tirada guud ee ciidanka gumaystaha yuhuudda looga dilay tani markii gudaha magaalada khaza ay soo galeen ka dhigaysa toddobaatan waa sida uu qiranayo ciidanka gumaystaha yuhuudda balse waxaa xaqiiqo ah in tiradu intaa labajibaar ay ka badan tahay ismaaciilow qirashada cadowga ka imaanaysa waxay ku soo aadaysaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin iyagana ay ku dhawaaqeen in toddobaatan iyo labadii saacee lasoo dhaafay ay gubeen lixdan ka mid ah gawaaridii ay ku soo howlgaleen ciidanka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo toban ka mid ay ahaayeen kuwa ciidamada daabula ismaaciil maalin kasta furimaha dagaalka magaalada khaza yuhuudda waxaa ka soo gaaraya khasaare aad u xoogan haddii ay tahay mid militari iyo mid dhaqaale intaba sarkaal ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo saacado ka hor hadlayay walaalka waxa uu sheegay in saacad weliba ay aasayaan qayb ka mid a ciidankooda oo lagu soo dilayo magaalada khaza halka khasaaraha dhaqaale ee ciidanka yuhuudda ka soo gaaraya magaalada khaza si maalinle ah isagana u gaarayo ilaa laba boqol iyo konton milyan walaalka waxaana intaasii dheer malaayiinta lacagta ah ee maalin kasta yuhuudda kaga baxaysa qalabka difaaca hawada ee ka hortegaya sawaariikhda ay soo tuuraan kooxaha muqaawamada filistiin oo isagana la sheegay in gantaalada maalin kasta uu ridayo ay ku kacayaan lacag malaayiin doolar ah inahaas ayaa walaalka ugu muhiimsan wararkii ugu dambeeyey ee filistiin oo maalinkii afartan iyo lixaad oo xidhiidh ah martigelinaysa dagaallo dhex maraya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku jooga dhulkaasi barakaysan aad buu mahadsan yahay walaalkeen shayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuuddana caawa waa naga intaa aad buu mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna degmada jamaame maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay qaabilay barakacayaashii ugu badnaa ee ka soo cararaya daadadka iyo fatahaadaha saameeyey tuulooyinka ku dhirirsan jiinka webiga jubba ee degmada jamaame haddaba intee ayuu leegyahay daruufaha iyo dhibaatooyinka ka muuqda dadkaasi muslimiinta ah idaacadda andalus ayaa ku booqatay halkii lagu soo dhoweeyey kadibna waxaan wax ka weydiinay inay ka warbixiyaan dareenkooda iyo dhibaatada soo gaartay bismillaahi raxmaan iraxiim afarlabaatankii saacee lasoo dhaafay degmada jamaame waxaa soo gaaray boqolaal dadweyne muslimiinah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo baxay guryahoodii oo biyo ay fatahaadihii robabka iyo kuwii daadadka webiga jubba ay isugu darsoomeen hadda waxaan joognaa meel ka mid ah goobaha loo diyaariyey dadkan muslimiinta ah ee deegaanadoodii ka soo barakacay oo xalay halkan ku hoyday siyaabo kala duwanna ee dadka muslimiinta ah ee reer jamaame ay gurmad ugu sameeyeen mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa la kulmi doonaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga khalar maade xasan haye xaggee ka timid tuuladu beledaraxmaan ka imaaday haye waxaa i soo qahay biyo haye badarkay xoolahay dhan waa soo dhaafay haye haddana intoo jamaamaan jooga haye sii noqonaysa ilaaha og haye ila laakiin biyo dhib ee jiraa ka waran marka saamaynta biyaha beerihii iyo dhulka ka waran waxaa jira meeshii wixii badarkii dhan waa la soo dhaafay ilmihii dhan waa soo baxnay waa soo qaaday haye jamaamaan keeni jamaama haddana meeshan aan fadhiyaa haye waxii kale ii dambeeyay
jamaa markaad timaadeen wax gurmada midin soo gaare maya gurmadu hadda hadda le hadda le habeenkii hadda wax la aruurina wax ilkeen waa la isiinaya waxaan rabnaa inaan weli bannaankana la bixiyo oo moot iskaaf lu doono oo dadki la bixiyo la barakeeyo saasaas siin karabna waa meeshii oo bannaan ah haddii inta la baxo haddii meeshii oo kasta oo aboos taasa gaduudayda baa sheegaya gaduudaydana kaligay ma degi karadad oona dad oo waxay soo qaxay in oo is aruursadaan meeshadan degayna adil dhoo waana la geyna moogta taasaan jirtahay waxay kan ilaaha u qabnaa
nimco waa insha Allah inaad sabartaan
waa sabarayna waa fadhinaa ilaahan sugayna idinkaan sugayna
insha Allah mujaahidiinta kule wada ka warqabi doonaa ilaa idinkiisa haddii ilaaha diidan waa sugayna ilaa amal yukan sugayna mujaahidiin baan sugayna meeshan inaan anigu bixiyo dadkan dhan la barakeeyo meel taag ee la geeyo saasaan rabnaa saasaan rabnaa waa tahay kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah odayaasha ka yimid tuulada baladuraxma ee kaabiga ku haysa degmada jamaame qof kale ayaan la kulmi doonaa asalaamu calaykum waalaikum salaam magacaaga magacayga ismaaciil haye ismaaciil xaggee ka timid waxaan ka imaaday belfaraxmo haye waxaana soo barkiciyey biyo haye rafaad silac aan ka soo gudubnay alxamdulilah hadda badar biyaha wuxuu kuu gaaraa mijmaha iyo muxagu kuu gaaraya rafaad iyo silac aan ka soo gudubnay badeecadii wixii dhan waa laga soo tagee wax oo hadda maanta raashin iyo cunto oo la wata ma jirto rafaad iyo silac baan aan ku dhex jirnaa waa kaya hadda jama maa joogtaan jama maan ku noolyaa jama maan joogaa meesha oo walaalaha meel la igeeyeen halkaasaan ku jiraa hadda qoyskaaga ma wataa qoyskii haa waa wataa cayaalkii waa wadaa alxamdulilah meesha qaxootiga meeshaan ku jirnaa meeqay ka kooban yihiin carruurta carruurta waxay ku kooban tahay lix ilma ayay ku kooban tahay iyo xaaskii iyo xaaskii ayay ku dhex jiraan waa kaa ilaa hadda wax gurmad ah oo si horumar ah midisoo gaar haa walaalaha mujaahidiinta waynu soo dhaweeyeen khayr allah siya jazaaka allahu khayr waanu soo dhaweeyeen alxamdulilah markaa imaanay waxyaala shandarooyin iyo waxbay kistooni siiyeen cunto oo ceshay waxaas bay noo toosiyeen jazaaka allahu khayr waa kaa haddana waa loo maqan yahay gurmud baan rabnaa insha allah haddii la yaraada walaalaha mujaahidiinta inaynu soo caabiyaan oo wax walba dhib iyo rafaad ina oo ayagana noogu sabraan aan rabnaa maasha allah jazaaka allahu kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada deegaanka baladuraxma oo aad aan uga fogayn degmada jamaame oo aan kula kulmay meel soo dhoweyn loogu sameeyey oo guud ahaan ay ku sugnaayeen dadka muslimiinta ah ee ka soo barakacay daadadka iyo fatahaadda uu samaynayo webiga jubba ee mara degmada jamaame markana gabar ka mida dadka muslimiinta ah ee kasoo barakacay towlada baladuraxma ayaan la kulmaynaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu umu cabdiraxmaan cabdinuur xasan haye umu cabdiraxmaan bal dareenka iyo waxa meesha ka jiray xaaladda guud imtixaan baa iska jira ilaahay ummadiisa waxaa waa u imtixaamaa insha allahu tacaala waana sabreynaa kuwa imtixaamka guulaysteena allah naga dhigo musiibona ma imaato qofka ilaa uu gacmihiisa uu ka kabsado waxaan kaasbanay oo ilaahay naga jaraaya ka mid tahay insha allah wax allah wuxuu ilaahay uu noo qadaray waanu ku sabreynaa waxaa ka soo qaxnay tuulada berduraxmo alaab waxba la soo qaad ma jirto ilmaha bisaa la soo baxan cayaalka bisaa soo baxsan waxaan kala soo qaadna male hadda waxaan ku suganahay tuulada jamaamo walaalaheena muslimiinta reer jamaam maasha allah wayna soo dhoweeyeen dhar qoyan waxwaa badan roobaa nugu soo da'e dharkay noo bedeleen cunto fiicanay noo kariyeen daawooyin iyo waxwaana loo keenay ilaahay khayr ha siiyo ayagana ilaahay ka awaalmariyo walaalaheenna muslimiinta waxaan leenahay meel kasta ay joogaan dal iyo dabad inay gacmaha la isqabsado walaalahooda muslimiinta fatahaadaha biyaha soo qaadeen inay wax u qabtaan intuu ilaahay karsiiyo oo kalaankooda uu yahay ay dadaalaan walaalahooda ay u dadaalaan ilaahay waxaan ka baryaynaa gaaladana inuu ilaahay naga jabiyo biyahan uu imaadana uu ka dhigo muslimiinta mid ilaahay uu faraj oogu furo gaaladana inuu ilaahay ku halaago gaal meel kasta uu joog waxaan leenahay ilaahay halaaga ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ila halaago walaalaha mujaahidiintana insha allahu tacaala ayagana waxaan leeyahay sabra isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacallakum tuflixuun ayaan leeyahay insha allahu tacaala gaalada inay la sabartamaan meel kasta ay galaan ee oola galaan godkay galaan ee oola galaan geedkay fuulaanna inay oola fuulaan ayaan u dardaarmayaa insha allahu tacaala ilaahay garabkooda ayuu geli doonaa ilaahay ma dayacaayo ilaahay wuxuu yidhi wakaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin ilaahay suu sheegay ilaahay wuu noo gargaarayaa allaahu mowlaana walaa mowlaanahum ilaahay ayaa micigayna ah mar kasto insha allahu tacaala ilaah ayaa noo gargaari doonaa meel kasta aan joogno walaalaheenna muslimiinta biyaha soo barakiciyana meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sabra dunuub aan anaga geysano keli ayuu ilaahay nagu intixaamayaa hala sabro insha allahu tacaala mar walba ilaahay hala bari ilaahay aan barino mar walbo aan ilaahay tali saarano walaalaheena muslimiintana aan meel kasta aan joogo kan dhibaataysan kii kale oo ka sii liita inuu uu garab qabto kan kale meeshiisa uu joogo lagu soo qaxina walaalahooda inay soo dhaweeyaan mar kasto allaahuma ciza lilislaam waalmuslimiin waadilla shirka waalmushrikiin wadammir acdaa'ika acdaaca diina yaa rab alcaalamiin allaahuma calayka alyahuuda waalnasaara waalmurtadiina waalmushrikiin allaahuma axsiihna cadada waqtulhum badada walaa tuqaatil minhum axada السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana kusoo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا